الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن وليك شراء حديث الفتن من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائد فتن بار أهان دونتا ودعي دونتا القاعد فيها مثل كفر يا فتنة داس خير من القائم مثل أتاغا وكخير بدي هذا الكلام معنيه يسوح ويقف كستو كسيف هذا فتنتي يا أسباب هذا فكخير بدن قفك ودعو هذا حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حاء قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحو يري ستكون فتن فتن بأهان دونتا ودع دونتا القاعد فيها مثل فتنة كفدية أما حلق هذا كقاب صدق خير من القائم ومثل تاغن كخير بدنيه والقائم فيها مثل تاغن خير من الماشي كسعودة وكخير بدنيه والماشي فيها كسعودنا حلقا فتنة خير من الساعي مدك أردية أدق دقي حقه وكخير بدني من تشرف لها قفك سموشي وأبنبحة تستشرفه يدنا وسموشي نيسا وأبنبحيسا أي تكهلك ويهلاقس فمن وجد منها قفك هلا حق فتنة كهلا ملجأ مل loo magan galo aw macaadan waa isku macne eh falyacud bihi ha magan galo qofkaas meeluu kaga dhuunto oo kaga ammaan galo qofkii malayn kara inuu helayo sidaa ha yeelo xadiidku marka wuxuu inoo faa'iideynayaa asbaab alfitan inta ay suurtagal tahay in laga fogaado oo qofku uusan u dhowaanin amaakintii fitnadu ka jirtay iyo asbaabteeda midna inta ay suurtagal u tahayna inuu ka fogaado makaan ahaan iyo asbaab ahaanba fitnadii inuu ka fogaado oo ilaa xad markaa meeshii uu naftiisa kula badbaabi karo sida axaadiista qaarkeed inoogu iman doonta baabu tacarubi fi lfitan uu bukhaari raximah llahu tacala u baabeeyey xilliga fitnada jirto in baadiyaha iyo la iska galo oo laga fogaado dhulka la isku haysto ee fitnadu ka taagan tahay xadiidkaasi marka macnahaasuu inoo faa'iideynayaa waana asbaabta lagaga badbaado ilahay idankii fitanta qofku inuu naftiisa la badbaado markii xaalku adkaado oo meeshii uu ku magangeli karo ama naftiisa kula badbaadi karo inuu ula badbaado fitnada ka fogaado oo uusan wax dowra ku yeelan fitnada qowl iyo ficil midna inuusan ku yeelan tashbiiha xadiidkana sidaasaa ka muuqanaysa qofkii ka fadhiya oo aan u sacyin oo waxba dowra aan ku yeelanin wuxuu ka khayr badan yahay midka istaaga iyo midka u socda iyo midka markaa u gurmanaya u ruclaynaya ee fitnadii usii dhowaanaya sababku wuxuu doonayba ha ahaadee marka waxaa xadiidku ina barayaa weligeenba inaynu markii fitnada zamaankeeda ama makaankeeda la joogo sidii looga fogaan lahaa qofku inuu ku talagalo oo uusan dhex boodin xadaثna abu اlyamaan akhbarana شhucayb can الزuhriy akhbaranii abu slmة bn cabdالرaحman ana aba hurayraةa qaal qala rasuul الlahi salى الlahu عalayh walih waslm nebigu wuxuu yihi satakunu fitanu fitan baa ahaan doonta alqaacidu fiiha khayr min alqaa'd midka fitnadaa dhexdeeda taagan uu ka khayr midka fitnadaa dhexdeeda fadhiya uu ka khayr badan yahay midka taagan waalqaa'imu khayru min almaashi ka taaganina uu midka socdo ka khayr badan yahay waalmaashi fiiha khayru min assaaci midka u socod socodka ku jirana uu midka ordaya ka ka khayr badan yahay man tasharafa laha tastashrifu qofkii u banbaxo oo isu muujiya fitnadaas tuuliku waa halaagaysa faman wajada maljacan qofkii meel markaa la magan galo helaya aw macaadan meel la magan galo falyacud bihi meeshaa ha magan galo oo ha ka dhuunto oo ha iska qariyo oo ha ka fogaado fitnada xadiidkan oo kii hore furuuq yar baa xagga alfaada ku jirta laakiin isagii un macnihiisa ayuu inoo faa'iideynayaa mutlaqan marka waxyaabaha fitanta lagaga badbaadayo ilahay idankii waxaa kamid a qofku inuu ka fogaado intay suurtagal tahay inuu ka durko asbaabteeda iyo amaakinta ay fitnadu ka jirta intaba baab ida اltaqa اlmuslimaani bisayfayhima baab ku saabsan dadka labadii muslim haddii ay seefahooda ku kulmaan oo ay inay isdagaalamaan ama isdilaan xaalku uu yahay maxaa arrintaas ay tahay iyo in arrintaas muslimiintu inay isdilaan ay ka mid tahay fitanta la sheegayo ee khatarta ah xadaثana cabdالlahi bn cabdilwahaab xadaثana xamaad can rajuli lam yusamihi can اlxasan qaala kharajtu bisilaaxi hubkaygii baan baan la baxay buu yidhi xadiidkana sida muuqata hadalkaa waxaa le alaxnaf ibni qays sida dagaal ku iman doonta oo markaa saqad baa ku jira xagga sanadka oo xasan iyo u dhexeeya abubakr kharajtu bisilaaxi hubkaygii baan la baxay layaali alfitna habeenadii ay fitnadu jirtay waa markaa fitnat ljamal weeye fastaqbalanii abu bakra mawqicat ljamal baan ujeedaa fastaqbalanii abu bakra nufeyc bn xaarif abu bakra oo saxaabadii rasuulka kamid ahaa sala allahu alayh ali wasalam baa ila kulmay faqaala markaasuu wuxuu yihi ayna turiid axrafow xaggeed ujeedaa ma xaggeed doonaysaa qultu uriidu nusrata bni cami rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalam waxaan markaa ihi waxaan doonayaa inaan uheliyo nabiga in adeerkiisa isagoo cali ujeeda sala allahu alayh ali wasalam baan doonayaa inaan uheliyo qaala markaasaa wuxuu yihi abu bakra qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi walihi wasalam nabigu wuxuu yihi iida tawaajaha almuslimaani bisayfayhima labadii muslim markay isku waajahaan oo isku soo qaabilaan labadeedis labadoodii seefood fakilaahumaa min ahli nnaar labadooduba ahlunaar weeyaan qiila markaasaa waxaa la yihi fahaada alqaatil kaas waa kii wax dilay oo garanay isaga arrinkiisa faabaalu lmaqtuul kala dilayse maxaa xaalkiisu yahay qaala nebigu markaa wuxuu yihi sala allahu alay ali wasalam inahu araada qatla saaxibih wuxuu doonay oo casmiyey oo oo qalbiga ku guntay inuu saaxiibkii dilo oo waa mushaarik fi ljurm marka dembigiibuu ka qayb galay qadarka un baa ku dhacay asaga isna laftiisu inuu wax cayniyo ma doonayo sidaa aawadeed waa ka sinaadeen xaggii xukunkii kilaahumaa fi naar fi naartani marka faa'iideyn mayso inay gaaloobeen inay mutawacadiin yihiin bidukuuli الnaar unbaa laga faa'iidaysanayaa marka ama ilaahay subxaanahu watacaala intaysan toobad keenin ba isagu ha cafiyo sida muxuu ahay muctaqadka ahlu sunnahu uu yahay oo naartaba ha laga badbaadiyo ama markaa waciidku haba ku xaqiiqooba oo naarta hagga leeda haddaysan mustaxiliin ahayn markaa dimaa'da xalaashaday ilahay idinkii waa ka soo bixi doonaa naarta oo markaa ficilkaa ku gaaloobi maayaan sidaas weye ictiqaadka ahlu sunnahu fi murtakibi kabiira dadka dunuubta waaweyn galay oo dilku iyo waxaasi ka mid yihiin qaala xamaad bnu zayd fadakartu hada alxadiida liayuuba wayunus xamaad ibni zayd baa wuxuu yihi xadiidkan waxaan u sheegay ayuub iyo yunus ibni cubayd wa ana uriidu an yuxadithaanii bihi ana anigoo doonaya inay xadiidkaa ii wariyaan oo ay sanadkiisii iyo ay siiyaan faqaala markaasay waxay yidhaahdeen inamaa ra'aa hada alxadiid xadiidkan wuxun baa wariyey alxasan albasri raximah llahu tacaala baa wariyey can ilaxnaf ibni qays buu ka wariyey can abi bakra abi bakra nufeyc ibn xaaris buu ka wariyey xadaanaa sulaymaan xadaanaa xamaad bihaad sidaasay marka sanadka ugu wariyeen waqaala muamil baa isna wuxuu yihi xadaanaa xamaad ibni zayd xadaanaa ayubu wayunus wahishaam wamucala bni ziyaad can lxasani can ilaxnaf can abi bakra can nabiy sala allahu alay ali slam marka asaaniidaas mutasilka ahbaa xadiidkii marka ku yimid markii hore isaga oo sakti ku jira xagga sanadka matnigu inagu soo maray warawaahu macmar ibni rashid baa can ayuub ka wariyey ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة وسنة كله ولم يرفعه سفيان سفيان الثوري يسون عن منصور منصور بن المعتمر كما رفعن وإنه مركا متصل حاجة وإنه موقوف كي هاي بو يسون وليه حديثها مركا أسانيدها سنوشي كلا دوان حديثك كتمد waxay tusinaysaa sugnaanta asalkiisu inuu sugan yahay iyo sixadiisa weliba bukhaarina raximah llahu tacala sidaasuu usoo arooriyey xadiidka baabkuna waa xadiidkaas abu bakra uu kula teliyey axnaf ibni qays raximah llahu tacaala inuusan dagaalkii mawqicati ljamal ka qayb gelin uu kula teliyey weeyaan ra'yi ahaan isagu wuxuu arkayay oo la rajaxnaa inay tahay in cali loo heliyo abu bakraana ka celiyey sida muuqata laftiisu mar kaleu ka warramay sababka ka celiyey oo wuxuu sheegay isagoo xajka iyo xagga xijaaz aaday inuu la kulmay qoladii hogaaminaysay markaa muxuu ahaa ciidankii ka yimid xijaaz ee caaisha iyo zubayr iyo buu la kulmay markaasuu wuxuu yidhi arrinta cusmaan iyabuu ka waraystay wuxuu ku yidhi ninkan in la dilayo ila eg tahay oo cusmaan in la dilay buu ubacday u eg tahay maxaad ugula talinaysaan haddii la dilo inaan yeelo markaasu waxay yidhaahdeen cali baanu kugu ogna markaasaa hadhow markay soo galeen dhulkii ciraaq iyo basra ay yimaadeen bay u ciddireen oo waxay yidhahdeen waa waxaan doonaynaa inaadna taageerto o aadna waheliso markaasuu ku yidhi aniga oo arka inay caaisho idinku jirto iyo muxuu ahaay xawaari rasuulilah iyo dadkaas idinla dagaalami maayo idinka hor iman maayo ninkii aad shalay ku tidhaahdeen baycada la galay cali ahaana la dagaalami maayo marka labadaasiba waa sugan yihiin midkan hadda xadiidka aynu matnigiisa ku hayna ee ah inuu waxa tasiirka iyo saamaynta ku yeeshay ahaa taladii axnaf ibn qays iyo midkaa kale oo laftiisu sugan waxaa lagu ururin karaa oo laisugu keeni karaa marka inuu macnuhu yahay isagoo kolkii horeba sidaa uga yar waswaasana inuu haddana oo aan weli dhinac u rajaxnayn inuu markaa waxa talada u rajaxay inuu dagaalka ka istaaga ay ahayd hadalka axnaf ibn waxaan idhaahdaa abu bakra radi allahu canhu uu kula taliyey inuu markaa sidaa kaga istaagay abu bakra marka radia allahu canhu wuxuu ka mid ahaa saxaabo badan oo ajila oo dagaalkii saxaabada dhex maray mawqifkaa ka istaagay oo dhinacana inaan loo xilin oo dagaalka aan la gelin oo aynu qaarkood soo sheegnay oo sacd bin abi waqaas iyo abu mascuud albadri iyo abu muusa alashcari iyo inkastoo abu muusa waagii dambe heshiisiintiiyo wixii uu ka qayb qaatay haddana raggii asal ahaan dagaalka diidanaa buu ahaa moxamed ibni maslama iyo rag badan baa marka sidaa ahaa walidalika imaam axmed raximah llahu tacala wuxuuba rajaxay isagu mawqifka saxda ahi inuu kaa ahaa inkastoo aynu soo tilmaanay jamhuurka maqaaladoodu inay tahay qofku haddii uu xaqu u rajaxnaado biadilatihi inay laazim ku tahay inuu uheliyo waa sidayna yeeleen marka akaru صaxaaba haddii kale oo uu markaa taradud ku jiro oo uu ka shakiyana inuu markaa iskaga istaago oo wax shubha ku jirto aysan gelin ila wuxuu dimaa iyo dhiig wayaan baab kayfa اlamru ida lam takun jamaaca baabkana wuxuu baab u yahay xaalka iyo arinku sida uu noqonayo idaa lam takun jamaaca jamaaca marka ayna jirin loo dunmo oo laga dugaashado fitanta xaalku waxa uu noqonaya waa baabkanina ku saabsanya xadaثana mحamed بn المثنى xadaثana الwlيd بn mسلم xadaثna بن jاbr xadaثnii bsr بn عubayd الlahi الxضrمي أnahu samca abا idriis الkhawlani inuu maqlay أnahu samca xudayfaةa بn اليman radي الlahu canهu yaqulu isagoo odhanaya inuu maqlay kana الnaasu dadku waxay ahaayeen yasأaluuna rasuula الlahi slى الlahu عalيh walih waslm kuwa rasuulka ilaahay weydiiya can اlkhayr khayrka kuwa weydiiyey ahaayeen oo wixii ay khayr ku heli lahaayeen iyo waxay janno ku geli lahaayeen bay weydiinayeen wa kuntu as'aluhu can ishar aniguna waxaan ahaa mid weydiiya sharka iyo wax dhibaatadu ka imanayso baan weydiinayay makhaafata an yudrikanii cabsi aan ka qabo inuu sharkaasi haleelo daraadi baan u weydiinayay faqultu ya rasuula allah waxaan marka yidhi rasuulka allow inaa kuna fi jaahiliyati wa shar jaahiliye iyo shar baan ku jirnay jaahiliyada marka waxa weeye jaahiliyadii mutlaqa ahayd ee ee kufriga la macnaha ahayd ee ka horreysay islaamka iyo shar baan ku jirnay fajaءana allahu bihada alkhayr ilaahayna khayrkanuu noola yimid oo noo keenay fahal bacda hada alkhayri min shar khayrkaa dabadii shar ma jiraan qaala nacam haabuu marka yidhi nabigu salى اllahu alيه ali slam qultu waxaan idhi wahal bacda dalika ashari min khayr waxaan idhi sharkaa dabadii ama gadaashii gadaashiisna khayr ma ka dambeeya qaala nacam haabuu yihi nabigu salى اllahu alayh walih wasalam wafiihi dakanu dakan baana ku jira yani wax isku khaldan oo isku qasan oo aan kala soocnayn oo shar iyo khayr ishuwan ah baa jira min addukaan inuu kasoo jeedana waa suurowdaayo waxaa qiiqa iyo waxaasoo isku jira weeye waxaa kaloo suurowda inuu markaa min alxiqdi iyo waxa lamida kasoo jeeda sida uu sheegay musanifku raximah llahu tacala wuxun baana hadalku u socdaa waa wax ishuwan oo isku dhex jira oo khayr aan saafi ahayn baa jira qultu waxaan marka yidhi wamaa dakanuhu dakankiisa iyo waxa ku khaldani muxuu yihi qaala wuxuu yihi qawmun yahduuna bigayri hadyi waxa weeye waa niman yahduuna bigayri hadyi hadyigaygii waxaan ahayn dadka ku hanuuninaya oo ugu yeedhaya tacrifu minhum aada wax ka garanayso afcaashan iyo waxaanay la imanayaan oo wax fiicani ku jiraan wa tunkir waxna aada inkirayso qultu waxaan marka yidhi fahal bacda dalika alkhayr khayrkaa dakanku ku jiro haddana min sharin wax sharihi ma ka dambeeya qaala wuxuu yihi nabigu sala allahu alayh waalih wasalam nacam ha ducaatun calaa abwaabi jahannam niman ducaadahoo yeedhayo dadka u yeedhaya oo oo calaa abwaabi jahannam jahannama albaabadeeda taagan man ajaabahum ilayha qofkii u ajiiba yani ila naar naarta ay u wadaan qofkii ka ajiibana qadafuuhu fiiha waa ku tuurayaan way ku ridayaan hadalkaas macnihiisu waxa weeye waxay dadka ugu yeedhayaan wixii ay naar ku mutaysan lahaayeen yani sababkii ayaa laga cabiray musababkii oo naartii la gelayay sababka macasida lagu gelayay iyo waxa lamidka ah ayaa lagu ilaaqay inay naartiiba tahay albaabta albaabada ay dadka ugu yeedhayaan waxay marka dadka ugu yeedhayaan wixii ay naar ku geli lahaayeen oo macasidii iyo wixii ahwaadii iyo wixii bay dadka ugu yeedhayaan qultu waxaan marka idhi yaa rasuul allah sifhum lana rasuulka allow noo sifee kuwa qaala markaasu wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wali wasalam dadka noocaasa hum min jildatina waay ka waxay ka mid yihiin min jildatina jirkeena oo kale yihiin yani inagay inaga mid yihiin xagga daahirka wayatakallamuuna bialsinatina luqadeennina iyo carabkeenina waa ku hadlaya oo daahir ahaan sidaasay dadkii muslimiinta ugu dhex jiraan baatin ahaanna waxaa kale ee ahwaada bay u yeedhayaan qultu markaasaa waxaan idhi famaa ta'murunii maxaad i amraysaa in adrakanii dalik haddii arrinkaasi isoo gaadho oo xaaladda saasa aan noolaado maxaad i amraysaa qaala wuxuu nabigu yihi sala allahu alayhi waalihi wasalam talzamu jamaacata almuslimiin muslimiinta jamaacadooda iyo kulankoodaad iltizaamaysaa oo ka bixi maysid wa imaamahum iyo imaamkooda baad laazimaysaa oo ka bixi maysid oo markaa khuruuj la iman maysid qultu waxaan idhi fain lam yakun lahum jamaacatu walaa imaam muslimiintii jamaacada haddayna lahayn iyo imaamtoona iyadana maxaa xaalku noqonayo qaala wuxuu nabigu yihi sala allahu alayhi waalihi wasalam factazil tilka alfiraq firaqdaas marka aan imaamka lahayn ee aan ijtimaacsanayn ka ictizaal oo ka soocan oo dhinac uga durug kullahaa dhammaanta oo dhinacna ha ayidin dadka maftuuniinta iyagu ishaya iska soo horjeeda midna ha ayidin walow an tacuda biasli shajaratin haba noqoto inaad markaa qaninto geed talki xataa yudrikaka almowt ilaa geeridu kuu timaado waanta calaa dalik adoo sidaa ku sugan oo cidladaa uga baxay hadday rabto geeridu wax kuu timaadeen xadiidku marka wuxuu inoo faa'iideynayaa iftiraaqa iyo dadku inay qaybsamaan oo kala tagaan inuu ka mid yahay min usuuli lfitna ama min usuuli lfitan waxyaabaha fitanta keena inay ka mid tahay iftiraaq iyo kala yaaca dadku ay ahwaada kala raacaan waxa lagaga hortagay ugu muhiimsana inuu yahay in laga shaqeeyo jamci lkelima iyo dadkii in la isu keeno oo dadkii muslimiinta ahaa lagu jamciyo xaqii lagu jamciyo oo la isu ururiyo walidaalika bay saxaabadu sidaa yeeleen radia allahu canhum sanadkii koob iyo afartankii markii dagaal la badan jireen mucaawiye iyo xasan iyo waatay marka dadkii isu geeyeen oo loo bixiyey caam iljamaaca fitanta marka saasaa lagaga badbaadaa in ummadda la jamciyo xaqa la isugu geeyo oo markaa imaamkii muslimiinta lagu wada biiro sidaasa baa lagaga badbaadaa ilahay dankii shuruurta haddii kalena markaa waxay noqonaysaa de dadku inay sidaa isu laayaan oo ahwaadooda qolaba ay hawadeeda difaacdo sidaa la isu laayo walidaalika baa nabigu sala allahu alayh wali wasalam xudayfe kula teliyey inuu ka leexdo dadkaasoo dhan oo midkoodna uusan raacin jamaacada maxaa looga jeedaa haddaba talzamu jamacat almuslimiin jamaacada muslimiinta la iltizaamayo maxaa looga jeedaa aqwaal baa jirta ahlucilmigu ay leeyihiin oo jamaacadaas ay ku fasireen qaarkood waxay yidhahdeen sawaadka acdamka ayo dadku su u badan yahay ahlu islaamka baa loo jeedaa qaar waxay yidhahdeen ahlucilmigaa loo jeedaa qaar waxaa loo jeedaa saxaabada qaar waxaa loo jeedaa imaamkii muslimiinta laakiin xadiidka darafkiisa hore waxaa ka muuqata in la jamciyey jamaacata almuslimiina wa imaamahu muslimiinta jamaacadooda iyo imaamkooda marka waxaa lagu jamciyaa aqwaashaas ugu yaraan shanta gaadhaysa ee lafd ljamaca culimadu ay ka yidhaahdeen in ilaaqaadka lafd ljamaca la ilaaqo uu kala duwan yahay oo laba jeer la ilaaqo midna waxaa loola jeedaa manhajkii iyo ictiqaadkii saxiixa ahaa mararka qaar loola jeedaa mararka qaarna waxaa loola jeedaa dadka muslimiintii markay imaam leeyihiin baa waxaa la dhahaa jamacat lmuslimiin walidalika ibn mascuud radi allahu canhu ninbu wuxuu ku yihi aljamacatu lxaq wain kunta waxda jamaacada la sheegaya waa xaqa un haddaad rabto keligaaba adhaatee marka waa ilaaqa manhajiga dadka haysta manhaj aljamaca alula jamaacadii saxaabada nabiga sala allahu alay ali wasalam ee uu yihi maa ana calayhi alyawma wa asxaabi dadka haysta habay yaraadeene kuwaasaa dhinaca manhajka marka laga akriyo ah jamaacadii muslimiinta haddii kale oo muslimiintu ay markaa kayaan siyaasiga leeyihiin oo ay imaam leeyihiinna jamaacadoodii taas weeye iyadana jamacat almuslimiin sida xadiidka markaa ka dhadhamaysa qaybtiisa hore talzamu jamacat lmuslimiina waimaamahum markay imaam leeyihiin baa markaa waxay noqonayaan jamacada muslimiinta haddii marka la waayo oo dadkii meella aysan ku jamacsanayn oo iska soo horjeedaan oo ahwaadii ay ay dadkii la kala tagtayna xilliga fitnada waxaa lagu talinaya xadiidku markaa inuu in amraya in laga ictizaaro oo aan aan midna la biirinin oo midna aan lagu biirin si aan looga mid noqonin maadada fitnada hoyanaysa si aan looga mid noqonin xadiidka sida ka muuqata markaa dadka la isfarayo ictizaalkooda waa dad ducaatun calaa abwaabi jahanam dadka ahwaa naar lagu gelayo ugu yeedhaya dadkii markaa aan sifadaa lahayn dadka la isfaray in laga ictizaalo ma aha sida maalan jamacaadka hadda islaamiga ah ee dadka islaaxooda ka shaqaynaya khayrka ka shaqaynaya xaqa hadday rabaan ba ha u kala dhawaadeene waxaynu leenahay laga fahmi maayo xadiidku kuwa uu amraya inay yihiin in laga ictizaalo maxaa yeelay kuwa sifaadkooda laga ictizaalaya waxaa kamid a inay dadka naar ugu yeedhayaan sidaynu ognahayna dadka islaaxa ka shaqaynaya ee jamacaadka islaamiga ah loo yaqaano khayr bay dadka ugu yeedhaan hadday rabaan qaarkood wax naaqus ha ka ahaadeene dad markaa iyagu naar dadka ugu yeedhaya ma aha dadkaasaa marka la leeyahay hadday iska hor yimaadaan isku duubnidoodii ha lagu raaco hadday marka iska hor yimaadaan oo ay dadkaa muftuuniinta wada yihiinna midna yaan la raacin waxa laga ictisaalo xadiidka marka inagu soo maraysa kitaab alfitan waxaynu inta badan ku arkaynaa fitnada in laga fogaado oo aan laga qeybgelin oo laga ictizaalo maxaa yeele mar hadduu qofku dhex galo wax laga soo noqon kara ma aha oo wax mashaqaa weeye sidaynu haddaba taarikhdan dhowna ku arkayno taarikhdii hore muslimiintan aynu ku arkayno marka in laga ictizaalo oo fitnadii laga fogaado ba axaadiista aynu ku arkaynaa nabigu sala allahu alay ali wasalam inuu ummadda kula taliyey si ay u badbaadaan haddiise dadku ay waxa u dhawaadaan ama dhex galaan waxay u badan tahay markaa inay adkaato inay ka badbaadaan baabu man kariha an yukasira sawaad alfitani wاlulm kanina wuxuu baab u yahay qofkii naca an yukasira sawaad alfitan fitnada iyo fitanka jira sawaadkooda yani fitana sawaada ahli اlfitani wa ahli الظulm dadka dulmiga ka shaqaynaya iyo dadka fitanta ka shaqaynaya sawaadkooda inuu badiyo qofkii naca oo inuu biiriyo oo ka qayb galo nacada arrinkanina ku saabsan yahay حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال وحيري قطع على أهل المدينة فير مدينة وحل يعني لقول لازميي بعث عيدا عيدا عدل أيام بان لقول لازميي فاكتتبت فيه وأنا لا يقري عيدا كاللازميي فلقيت عكرمة عكرمة مركا لكل من مولى بن عباس faakbartuhu markaasaan uga waramay ciidankaas la dirayo inaan ka mid ahay fanahaanii ashadda annahy wuxuu iga reebay marka arrinkaa ka qaybgelkiisa reebid midda ugu daran marna ha ka qaybgelin buu igu yidhi uma qaala wuxuu markaa yihi akhbaranii ibnu cabaas cabdullahi ibni cabaas baa wuxuu ii sheegay ana unaasa min almuslimiin in dad muslimiinta ka mid ah kaanuu maca almushrikiin mushrikiinta maceeda inay ahaayeen oo ay la jireen yukairuuna sawaada almushrikiin mushrikiinta sawaadkooda iyo humaagooda inay badinayeen calaa rasuuli lahi sala la alay slam nabiga inay ku badinayeen oo haddee qofku hadduu xaggii cadowga ka soo jeedo oo tiradoodii badiyo hadduu raba yaanu kula diririn dee ciidankaagii markaa niyadjab buu ku ridayaa oo awooddaa badan buu arkaya fa yaati sahm markaasaa leeb baa imanaya oo fa yurmaa waa la ganayaa fa yusiibu axadahum dadkii muslimiinta ahaa ee gaalada sawaadkooda badinayay mid kamida buu asiibaya oo marka ku dhacaya oo fa yaqtuluhu uu dilay aw yadribuhu amase wuu ku dhacayaa oo darbi aan markaa dil gaadhsiisnayn oo dhaawaciy wixii lamida u geysanaya aw yadribuhu amase fayusiibu axaduhum fayaqtul aw yadribuhu amase wuu ku dhacayaa fayaqtuluhu markaasuuba dilaya faanzala allahu tacaala ilahay baa wuxuu markaa soo dejiyey ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu aalimi anfusihim qaaluu fima kuntum ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu kuway malaa'igtu oofsanaysay aalimi anfusihim qaaluu fima kuntum waxaa la odhanayaa maxaad ku jirteen qaaluu kuna mustadcafiina fi lard macnahaas muxuu ahaay lagu tawbiikiyey aayaddaas dadkaa nooca ahaa buu kusoo celiyey wuxuu markaa u daliishanayaa inay aayaddanina daliil u tahay dadka fitanta ka shaqaynaya iyagana inaan ciidamadooda lagu biirin oo aan la badin sawaadka fitnada oo aan laga mid noqonin maadada fitnada qurinaysa inaan laga mid noqonin wakadalika dulmigiina sidaas weeyo dadka iyaguna dulmiga ka shaqaynaya iyo gardarrada inaan la biirinin oo aan xoogooda la badin baabun kanina wuxuu u baab yahay idaa baqiya fii xusaalati min annaas qofkii hadduu ku soo hadho dad qashin oo kale ah oo aan wax fiicanoo laga faa'iidaysta lahayn oo waxyaabaha hadhaaga ee qashinka ah oo kale hadduu kusoo hadho siday noqonaysaa oo markaas seebuu u tasarufi doonaa muxuu samayn doonaa musanifku raximah llahu tacaala marka wuxuu dheeganayaa xadiid sidaa nas ku ah oo laakiin isaga shardigiisii aan waafaqin oo ahaa batnigiisu kayfa bika ya cabdاllahi bna camr ida baqiita fi xuhaalati min annaas cabdillahi bna camrow sideed noqon doontaa ibn xibaan baa baa saxiixiyey xadiidka asalkiisa qad marajat cuhuuduhum waamaanaatuhum ay isku murugtay cuhuudoodii ballamahoodii iyo amaanaadkoodii oo wakhtalafuu iskhilaafay fasaaruu haakada washabaka bayna asaabic faruu isdhexgeliyo sidaa isku noqday dadkaas haddii aad kusoo hadho see yeelaysa ama see xaalkaagu noqon doona marka idaa baqiya fi xusaalati min annaas macnahaasay leedahay oo qofku dad ay amaanaadkoodii iyo cuhuudoodii xumaatay oo diintii iyo kudhaqankeedii ka fogaaday hadduu qofku kusoo hadho oo zamankooda uu soo gaadho muxuu yeelaya oo see buu utasarufaya حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال وحي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبقى بنور رمي حديثين لبا حديث بنور رمي رأيت أحدهما متكود عن أركي وأنا أنتظر الآخر ككلنا والسقية إنه إمان دون إساقنا شاهد كيسي يوحي لقور رمي dhacdadiisii inaan arkana waan sugayaa mid horta waaba aragnay ka dambana sidaasaan usugayaa xadaanaa wuxuu noo sheegay nabigu sal اlahu alيyه ali wasalam oo nooga warramay ana alamaanaةa naزlat fi jadri qulubi الrijaal amaanadu inay kusoo degtay fi jadri qulubi الrijaal ragga qalbigooda asalkiisa jadru shay wa aslu shay qalbigooda asalkiisa inay kusoo degtay buu nooga warramay uma caalimuu min alqur'aan inay haddana qur-aankii wax ka barteen uma calimuu min aلsuna sunadiina inay wax ka barteen xadiidkaa waa nooga warramay nabigu salى اllahu alيyه ali wasalam buu yihi wax dhacay buuna ahaa inay sidaa ahayd oo dadku ay amaanadii ilaalinayeen oo kitaabkii iyo sunadii ay ku camalfalayeen waxadaanaa can rafcihaa amaanadaa rafcinteediina nabigu salى اlahu alيyه ali wasalam sida uu soo degideedii nooga warramay buu kor uqaadideeda iyo in la saari doonana uu nooga warramay qaala wuxuu yihi yanaamu الrajulu ninkii wuu seexanayaa annawma hurduu seexanayaa fatuqbad اlamaanaةu min qalbi markaasaa amaanadii qalbigiisa laga qabanayo fayadalu aharuhaa markaasaa amaanadii raadkeedii wuxuu noqonayaa yani fii qalbi mila ahari اlwakt barta oo kale raadkeedii buu noqonaya waktiga waxaa la yihahdaa asawaadu fi lown markii madowga midabka la dhexgeliyo waa bar un marka sida barta oo kale ayuu qalbiga ku noqonaya uma yanaamu nawma markaasuu haddana hurdo kaluu seexanayaa fatuqbad markaasaa amaanadii la qabanayaa fayabqa fiiha waxaa markaa ku harhaaya aharuhaa aharkii amaanada mila ahari اlmajli sida humbuluuluqa waxa weeye waxaan uga jeednaa un waxa aahaarta markii qofku uu gacanta shaqo ku qabto ka dhalata ee biyaha gala iyo waxaasa la yahdaa majli marka sidaas oo kale u noqonaya aharkeedii ka jamrin sida dhimbil ama dhuxul oo kale nool oo daxrajtahu calaa rijlig aada lugtaada ku garaangarisay sidaa ugu dilandillaysay oo kale oo fanafito markaa lugtaadii ama meesha aad dhimbisha ama dhuxushaa ku dhufatay ay markaa barartay fataraahu aada markaa arkaysid muntabiran isagoo bararsan walaysa fiihi shay-un haddana bararkaana waxba uusan ku jirin oo wax uun saa kor isaga soo baxay uu yahay sidaas oo kalea aharkeedii noqonaya yani amaanadii meeshii ay ku jirtay waxaas aharkeedii ah baa kusoo hadhaya wayusbixu nnaasu dadkiina markaa waxay ahaanayaan yatabaayacuuna kuwa wax kala iibsanaya falaa yakaadu axadun qofkoodna markaa ma ahaanayo uma dhowaanayo yu-addi alamaana inuu yahay mid amaanadii gudanaya oo iib baa wax la kala iibsanaya aan amaanaadkii la ilaalinayo fayuqaalu markaasaa waxaa la odhanayaa ina fii bani fulana rajula amiina reer hebel nimanka la yidhaahdo waxaa ku jira nin amiina baa lays odhanaya awalkii horena dadku dad umanaa bay wada ahaayeen wayuqaalu lirajuli ninkiina waxaa lagu odhanayaa maa acqalahu maxaa ka caqli badan wamaa adrafahu maxaa ka fariidsan wamaa ajladahu maxaa ka jaldsan oo ka adag oo nin ka halkarsan baa la odhanaya wma fii qalbihi mihqaalu xabati khardal isagoo qalbigiisana ayna ku jirin xabatu khardal xabadda khardalka wax miisaankeeda u dhigmo min iimaan iimaan waxba iyada ayna ku jirin baa la ammaanaya waa inaan wax lagu ammaanoba lahayn oo aan qalbigiisa wax iimaaniba ku jirin ayaa markuu wax isdaba mariyo oo dadka khiyaameeyaa la odhanayaa waa nin shaair oo fariid ah baa la odhanaya walaqad ataa calaya zamaanun hadalka waxaa leh xudayfa waxaa isoo maray oo igu yimid zamaan walaa ubaali ayukum baayac oo aanan zamaanka dhexdiisa u aabayeelayn ayukum baayac kiini aan wax kale wax la iibsado ama aan wax kala gadanayno aanan wax dana ka lahayn lain kaana musliman hadduu midkaa baayac ahi muslim yahay raddahu calaya alislaam islaamkaa ii soo celinaya haddii wax naka naga kala khaldamaan oo haddii wax raacaan asaga islaamnimadiisii baa soo celinaysa wain kaana nasraaniyan hadduuba nasraani yahayna ama ahlu kitaab kalena raddahu calaya saacigii waxaa ii soo celinaya saacigiisii ama midkii waaliga ka ahaa meeshii uu joogay ee imaamka ahaabaa ii soo celinaya oo soo qabanaya wa ama alyawm maantase famaa kuntu macihi ubaayicu mid la beectamayo wax ka mubaayacaad iyo wax kala iibsi ay dhex marayaan ma ihi ilaa fulana wa fulana hebel iyo hebel iyo in aan garanayo uun baan la tacaamulayaa buu leeyay xadiidkaa kale ee aynu taraf ka mida warinayna waxaa ka mid ahayd aakhirkiisi calayka bikhaasatik wadac canka cawaamahum arrinkaaga naftaada un ku gaar noqo oo iska jir dadkaas dadka noocaas oo kaleeta ahee xusaalada ah ee aan ammaano lahayn ee aan ilaalinaynin ma maa axala allahu wamaa xaramahu xuduudiisa aan ilaalinaynin dadka sida laga yeelayo marka waxa weeye qofku inuu ka fiirsado oo dadka uu wax ku darsanayo iyo dadka uu saaxiib la noqonayo inuu door doorto oo iska ilaaliyo dadka intooda kale uusan ku dhexlagoyn sidaasaa hadalka xudayfa radi allahu canhu faa'iideynayaa aroorinta uu imaam albukhaari raximah llahu tacaala baabka kusoo arooriyey xadiidkana wuxuu inoo faa'iideynayaa in arrintaasi ay dhacayso azminada fitnada iyo aakhiri zamaanka inay dhacayso iyo sida loola tacaamulayo inay tahay inaan dadkaas la iska ilaaliyo maftuuniinta ahe sidaa wasfigoodu yahay inuu qofku iska ilaaliyo oo uu saaxiibo wanaagsan samaysto oo dad khayrka ku caawinayo oo aan fitnada ka qayb qaadanaynin inuu markaa la tacaamulo oo xataa beeciibu wuxuu leeyahay waa waxaan diyaanadiiba ku saabsanaynba ayuu wuxuu leeyahay cidaan aan garanaya mooye cid kale wax ka iibsan maayo buu leyahy waan wax isdaba marinayn markaa diintiisii iyo qofku dadkii uu diintiisa u heshan lahaa ama diinta ka qaadan lahaana sidaasoo kaleeta weeye aakhir zamaanka iyo xiliyada fitnadana dadku sidaasay noqonayaano ahwaadii baa badanaysa xuduudiina waa wa waa la fududaysanaya amaanaadkuna sidaasay u lumayaan walciyaadu billah maantana hadee wax badan baynu aragnaa sida amaanaadkii loo fududaystay inaynu casri fitna ku jirnana sidaasaynu ku garanayna baabu tacarubi fi lfitna wuxuu kanina baab u yahay baadiyowga qofku uu baadiyaha dego xilliga fitnada atacazubna waaba wa waa soo arooray yani inuu qofku sidaa unbuu la macno yahay inuu meel cidla ahoo mudunta uu ka fogaado waxaynuna markaa ka fahmaynaa axaadiista musanifka uu soo arooriyey iyo baabkiisaba fitantu inay inta badan marka u badan tahay meelaha cumraanku ku badan yahay ee magaalooyinka iyo halkaasaa meelaha la isku haysta oo ahwaaduna joogto adduunka iyo waxa inta badan dadku isu laynayaana u badan yahay marka markii ay sidaa dhulku muduntu u fitnoobaan oo fitantu ay badato inuu qofku baadiyahan diintiisa la galo oo la badbaado ayay tanina baabata marka wuxuu xadiidku ina tusinayaa xadiidka soo aroori doonta musanifkuna aan ka fahmaynaa tarjamadiisa saynu tilmaanay magaalooyinku inay markaa mawtin u yihiin ama asal u yihiin meelaha mudunku fitanta waxyaabaha lagaga badbaado marka muduntu ay fitnoobaanna inay tahay in baadiyaha uu qofku uga baxo oo diintiisa ilaashado si uusan marna daraf uga noqonin dadka fitnada ku dhex jira xadaanaa qutaybata bnu saciid xadaanaa xaakim can yaziid can abi cubayd can salamata bn اlakwa أنه دخل على الحجاج سلامة بن الأكوع رضي الله عنه الأسلمي باوحو أصو قلي حجاج بن, يزي... بن يوسف الثقفي بو أصو قلي ومركا مدينة شوغة فقال مركاسا وحو النبي يري حجاج باوحو كو يري يمن الأكوع سلامة بن الأكوع ارتددت على عقبيك مره الدولة ومع عربها قيبا من نقطي تعرفت yani waad baadiyowday oo baadiyaad iska aad oo hadalkaa macnihiisu wuxuu ahaa in dadkii kabaa'irta lagu tirin jiray ama nooc hida oo kale loo arki jiray dadku haddii intay beeco galaan ay baadiyihii u noqdaan iyadoo aan loo idnin oo waxaa la rabay jamacada muslimiintu inay isxujsato hadalkiibuu marka dheeganayaa oo wuxuu leeyahay ma riddaa kugu dhacday oo baadiyahaad iska degtay وهذا الكاقل نفسه صحابي النبي كله صلى الله عليه وآله وسلم من بدن وح قال من كان سوحي لسلامة من الأكوع رضي الله عنه لا ما ما في دور ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن نبي أذن لي في البدو بادية إيه إذن مي وإنا بادية دبو نبي إيه إذن صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان مركه وحو احتمال كرائنه إذا شخصي ومباشرة هايو سقى الله إذني iyo inuu idan caama markaa ahaayo nabigu sala allahu alayh ali wasalam qolada reer asla reer aslame isagu uu ka mid ahaa wuxuu ku yidhi baadihiina iska dega hijradiinuna waa idin asaxaysa inuu markaa idan idan khaasoo isaga loo idnay baadiyaha inuu dego inay ahayd iyo inuu midkaa caamka ahee qabiiladiisa reer aslamaha loo idnay inay ahayd waa dhici kartaa sidoo kale waxaa laga fahmayaa xilligan nabig waxaan idhaahdaa salamata min akwac uu baadiyaha u baxay waxay muqaarin u ahayd xilligii qasrigii cusmaan sida xadiidkaba ka muuqata akhirkiisa wuxuu marka musanifku u daliishanayaa markay fitnadu sidaasoo kale dhacdo in baadiyaha loo baxo laga guuro وعن يزيد بن أبي عبيد قال وحولي لما قتل عثمان بن عفان مركي عثمان بن عفان لدلي رضي الله عنه خرج سلامة من الأكوع سلامة من الأكوع وحو أبحي إلى الربدة ربدة وميل قياس مدينة إيا مكو بحيسة وإلى أن مرني إلى بقول كيلومتر ميلها إن يجرته tuuladaasuu yuu u guuray wataزawaja hunaaka imra'atan halkaasuuna haweenay ku guursaday wawaladat lahu awlaadan caruurna way u dhashay falam yazal bihaa kamana uusan zuulin rabadadaas xataa qabla an yamuuta bilayaalin ilaa laga gaadho intuusan dhimanin habeena ka hor fanazla madiina madiinuu markaa degay wamaata fiiha wuuna ku dhintay radia allahu canhu oo xilligaas haddii la qiyaaso uu meesha ka baxay qatli cuhmaan ahaa ilaa iyo xilligaa uu magaalada soo galay ee uu ku dhintay waxaa udhexaysay qiyaastii sida xafiidka uu sheegay afartan sano afartan sano markaa duurka iyo baadiyaha iska deganaa oo wixii intaa la isla jabeeyey waxa weeye yowm aljamal iyo wixii ka dhacay xijaaz lafteeda oo muxuu ahaa maka iyo gubiddii kacbada iyo sifiin iyo waxaasoo dhan asagu waa ka badbaaday oo duurkiisaas ayl iska joogay radia allahu canhu waadna taqaanaan oo jihaadkii iyo dowrkii uu ku lahaa iyo sida uu uga qayb qaatay ilaa niman keligiis la diray radia allahu canhu nimankii geela nabiga dhacay sala allahu alayh waali wasalam nin markaa jihaadkii iyo dagaalkiina dowr weyn ka qaatay buu ahaa fitnadiina sidaasuu uga badbaaday radia allahu canhu saxaabadii rasuulka marka fiqigeedii bay kutusinaysaa iyo siday diintooda u ilaashanayeen oo aynan markaa waxa weeye hebel baa saaxiibkay iyo mid baa guweystay hala taageeray kaa ha loo heliyo waxaas ayna dan uga lahayn ee ay diintooda u ilaashanayeen baa marka xadiidkuna tusinayaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa walciyaadu billah haddii fitantii markaa ay kacdo oo muduntii ay ka ogan tahay inay habboon tahay markaa qofku inuu diinkiisa la badbaado oo meel ka dadban ama tuulo yar ha ahaato ama baadiyaba ha ahaatee inuu uga baxo xadiidka kale xadiidka dambe ayaa isaguna macnaha faa'iideynaya xadaثana cabdullahi bn yusuf أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نبي وحو يري أبو سعيد baa wuxuu yihi qاala رasuuل الlahi صلى الله عليه لي وسلم نبgu wuxuu yihi yuushiku waxaa dhow أn yakuna khayra maali mslim qofka mslimkaa maalkiisa ka ugu khayr badan غanm arig inuu noqdo baa dhow yatbacu biha uu ku raacayo la raacayo arigiisaas shacف الjibaal buuraha dhaladooda uu la raacanayo ku raacanayo iyo wmawaqca اlqaطr meelaha uu roobku helay ee ku da-ay yafiru bdiinihi isagoo diinkiisa la cararayo min اlfitan fitanta isagoo diintiisa diinkiisa kala cararaya inuu qofka muslimkaa waxa uu dhaqdo waxa u khayr badan uu arigaas noqdo oo uu meelaha roobka iyo buuraha dhaladooda ku raacdo baadhow wuxuu marka xadiidku inoo faa'iideynayaa fitantii in sidaa looga cararo inay tahay wixii marka u sahlan ee uu markaa ku noolaan lahaayo arigaa iyo wixii lamidana inuu markaa samaysto inta fitantu ay taagan tahay oo uu diinkiisa la cararo arrinkaasi marka wuxuu laazimayaa dadka u arkaya fitnadaa xalinteeda wax dowla inaysan ka qaadan karin oo aysan joojin karin oo damin karin ee looga baqanayo inay iyagu maadadeeda ka mid noqdaanoo ay fitanta ka qayb galaan dadka looga baqanayo wey dadka hadalkani khuseeyo laakiin dadka ay la tahay ama loo qirsan yahay inay iyagu fitantii dejinteedii wax ka qaban karaan oo ay muslimiintii kala celin karaan iyaga waxaa laazim ku ah inay ka qayb qaataan islaaxa islaaxa inay ka qayb qaataan wain طaa'ifatani min almu'miniina اqtataluu faaصlixuu baynahuma in la islaaxiyo la kala celiyo oo aan markaa la ictizaalin oo aan mashadka iyo dhulkao dhan ba laga cararin wixii la islaaxin karo in la islaaxiyo baa dadka maqdiradaas laama arrintaa wax ka qaban kara laazimku ah laakiin dadkii u arka inaynan arrintaa waxba ka tari karin ama laga cabsanayo inay fitnadii ka qayb qaataan oo ay dhex boodaan waxay iyaga markaa taladoodu tahay inay ka fogaadaan meelihii fitnadu ay ka jirtay oo baadiyaha iyo tuulooyinka iyo dhulka aan la isku haysan inay u baxaan si ay diinkooda ula badbaadaan baabu tacawudi min alfitan xadiidka baabkanina wuxuu isaguna baab u yahay in fitanta ilaahay laga magan galo waxyaabaha lagaga badbaaday ee ilaahay subxaanahu watacaala laga kaashado bay ka mid tahay إن إلهي فتنتي لقى مقن قالوا إن إلهي إن فتنين نعوذ بالله من الفتن حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي سؤال ويديين وحويديين ضدكي حتى أحفوه إلهي كالداليين إلهي كوكا وكرين أو كلوي إلهي كل بين سؤال كالداليين بيكوذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة إلهي مسألة كالداليين وكل بين فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبغى مركا كوري ذات يوم مال المنبر منبر كيسيبو كوري فقال وحيري لا تسألوني عن شيء وحي ويدين ميسان إلا بينت لكم هدي ويديسان سوايدين عضيني عليك وما أنت وحول بوان كهض إياه وحان هذا الكا سلا موقتا كو عمباري النبي صلى الله عليه وسلم سلا الحاحة أبو سميين لوغو ربي وحي مركا يسوك على يسمو النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت وحان مركا قد قليب يري أنس رضي الله عنه أنظر يمينا وشمالا إلى المدب يبيح إيجا يدده فبيي فإذا كل رجل وابئيض مركا نوى البلاف رأسه ويهي مد مدحي سيدوبي في ثوبه مردي سمدح قدوم تيو يبكي أويا ومركا موقف كالليابا وحلال يدباتك بغنية فأنشأ رجل نبا مركا وحو قد قليب بلاوي يعني هذا البلاوي oo markii la aamusay oo sidaa la ahaabaa ninkaasu isagu inshaa'iyey inuu hadlo kaana ninkaasoo ahaa idaa laaxa marka uu murmoo doodo yudcaa ilaa gayri abiih mid loogu yeedho aabihii midaan ahayn oo markay ragga isqabtaan oo ay murmaan baa la yidhaahdaa waxaa tahay ina hebel baa tahay oo ina hebel kaama tihid sidaa la dhaho baa marka hadal bilaabay oo hadlay faqaala wuxuu yidhi yaa nabiy allahi man abi rasuulka allow aabbahay waa kuwan faqaala markaasaa nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam abuuka xudaafa aabaha waa xulaafa marka isagu ninkuna wuxuu ahaa cabdullahi bn xulaafa asahmi radia allahu canhu buu ahaa oo arrintaasu xaraj ku haysay ayuu markaa damcay nabigu inuu u bayaaniyey sala allahu aleyh ali wasalam uma anshaa cumar cumar baa markaa isna hadal bilaabay faqaala markaasuu wuxuu yihi radina billahi rabban ilaahay baanu rabi ahaan raalli ku noqonay wabilislaami diinan islaamkana diin ahaan baanu raalli ku noqonay wabimuxamedin rasuula nabi muxamedna sal alla alay slam rasuul ahaan baan raalli ugu noqonay ووحو مركا عمر رضا رضي الله عنه بل الموقف لو حكى بدله نعوذ بالله من سوء الفتن إلهي وحن كما جنجلينا فتن تتضح إلهي كما جنجلينا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أمرك وحو يلي سبو أرن كاس كه الله يو المدين وكسو دقي مركا غضب كي كم وغضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت في الخير والشر خيرك إيا الشرك وما أرك كاليوم ما أنتو كريم maanta waxaan shal iyo khayr arkay oo kale qatu horay uma arag inahu sawirat liljanna waxaa la ii sawiray jannadiibaa la ii sawiray iyo wannaaru naartiiba xataa ra'aytuhumaa ilaa aan arkay duuna alxaa'id gidaarka sukadiisa ilaa aan ka arkay baa la ii sawiray fakaana qataada qataada marka wuxuu ahaa ibn dicaama asaduusi oo mufasirkii macruufka ahaa yadkuru hada alxadiid xadiidkanuu sheegi jiray cinda hadihi alaaya aayaddan agteeda yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum fi suurati almaa'ida aayaddaasuu sheegi jiray oo si xadiidka uu ugu fasiro iyadoo dadka mu'miniinta la leeyahay laa tas'aluu can ashyaa ashyaaha weydiinina in tubda lakum tasu'kum haddii marka ashyaadii laydin bayaaniyo laydin caddeeyo idinkaba dhib idinku noqonaysa oo idin xumaynaysa ha weydiinina xadiidkaasuu marka aayadda ku fasirayay radia allahu canhu raximah allahu tacaala musanifkuna maxalushaahidka uu xadiidka usoo arooriyey ee baabka waafaqsan waxa weeye inuu markaa cumar yidhi radia allahu canhu nacuudu billahi min suuءi اlfitan in ilahay marka fitanta laga magan galo inay mashruuc tahay waxyaabaha fitanta lagaga badbaadana ilahay idankii ay ka mid tahay baynu ka faa'idaysanaynaa wa qaala cabaas الnarsi isna wuxuu yihi xadaثna yaziid ibnu zurayd xadaثna saciid xadaثna qataada ana anasa xadaثahum ana nabiy اllahi salى اllahu alيه alي wasalam bihada sanadkaas oo kale xadiidka matnigaas oo kale buu sanadkaa ugu wariyey وقال وحي كل رجل من والبوح أها لافا رأسه isagoo madaxiisa duubay xaala kawnihi laafan ra'sahu isagoo madaxiisa duubay fii thawbihi ku duubay buu yabki ooyey sidaasuu halkii hore laafun baa ina soo martay iyadoo gudan hadda marka iyagoo mansuuba buu keenay riwaayadan waqaala wuxuu yidhi caa'ida biاllahi min suuءi اlfitan ilaahay baan ka magan gelayaa ciyaada biاllahi oo kale weeye haddii masdar laga dhigo ilaahay baan ka magan gelayaa min suuءi اlfitan fitanta mideeda xun aw qaala wuxuu yihi acuudu biاllahi min saw اlfitan yani waa muanahu suuءun sawa marka la yidhaahdo fitnada mideeda xun baan ilaahay ka magan gelaya وqاl lي khليفة khليفة بن khyaط الcsfri baa wuxuu yihi igu yihi bخaarي baa sidaas le xadaثna يزيد بن زuريع xadaثna سعيد ومعتmر بن سليمان عن أbيه عن qتاadة أنa أنسا xadaثhm عن النبي صلى الله عليه لي وسلم بhdا isna waa snad kale qاl wuxuu yihi cاa'dا بالlahi min شhر الفتن ilaahay waxaan ka magan gelayaa fitanta sharkeed waxaynu marka xadiidka isagana ka faa'idaysanaynaa aطraafta kala duwan أsاalida kala duwan ku yimid in ilaahay laga magan galo fitnada oo qofku uusan u malaynin inuu isagu xeeladiisa iyo xooggiisa fitnada kaga badbaadi karo maxaa yeelay waxaa isu qurxin karta waxaan quruxsanaynba oo wado khaldan oo hawa abaatoobiya isaga dhigaysa markaasuu isu haystaa inuu badbaadiyo uu halaagsanayo laakiin waxaa mashruuca in ilaahay laga magan galo fitanta asbaabta lagaga badbaado ayna kamid tahay ilahay idankii nacuudu billahi min suui fitan intaasaynu marka majliska kusoo koobaynaa وأنسي وجنريك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك